cisbitaalka hilaal ee magaalada beledweyne ayaa maanta soo gebagabeeyey qalliimo indhafiiqis lacag la-aan ah oo loo sameynayay dadka danta yar kuwaasi oo ku nool magaalada iyo deegaanada hoos yimaada qalliimadan ayaa ahaa kuwa casri ah iyada oo lagu sameynayay leesarka kaasi oo fududeynaya in qofka uu si deg deg ah u caafimaado si howlihiisu u qabsado maxamed cabdi dhoobey agaasimaha cisbitaalka hilaal oo qaliinka lagu sameeyey ayaa radio baaluul uga warbixiyey ujeedka loo sameeyey iyo dadka ka faa'iidaystay
waxaan maalmahan sameyneynay olole indhafiiqis lacag la-aan ah kaasoo fulinaya torshiine alxamdulilah si nabad ayuu noogu soo dhammaaday waxaa ka faa'iidaystay dad badan oo ilaa iyo laba boqol oo qof ku dhow dhammaan dad badanaa ka faa'iidaystay oo aada uga cabanaya dhanka aragga dad badanna daawaa loo qoray ayagana xanuuno kala duwan ka cabanayay alxamdulilah aada iyo aaday noogu soo dhammaaday arrinkaas aan qabanaynay alxamdulilah haddana wuu noo soo gabagaboobay waxaan rajeynaya ina mar kalena dhaktarka uu soo laaban doono wixii baahiyo qabo dhaha ah oo ama dhanka aragga ah ama dhanka xanuunada kale ahna waxaan u rajeyneynaa inay insha allahu tacala ay ka faa'iidaystaan imaanshaha labaad oo dhaktarka soo laaban doono laba bilood kadib doctor shiine oo ah dhakhtarka sameynaya qaliinkan ayaa sheegay in qaliinkan uu yahay mid casri ah islamarkaasina dadka uusan ka hor istaagaynin in ay soomaan ama ay salaadaan dad badani markaa ay qaleeno ay galaan salaaday ka tagaan soomkay ka tagaan waxaasoo dhan qofku marka la qalo wuu sujuudayaa wuu rukuucayaa wuu weysaysanayaa wuu qubaysanayaa dhinacuu doono u seexanayaa wuxuu doono cunayaa jas waxa laga rabaa keliya waxa inuu daawada si wanaagsan u isticmaalo cisbitaalka hilaal oo ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada ayaa sidan oo kale horey loogu sameeyey qaliimo bilaash ah kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dad danyar ah